قال الإمام أحمد رحمه الله ومن أصول السنة القرآن كلام الله وليس بمخلوق ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق قال فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق فقردا مصنفك رحمه الله وحكذها الله قرآنك مسألة القرآن يوحى أي أهل سنه كاعتقاد سنه قرآن كان كلام الله إنه يهي inuusan makhluuq shay la abuuray uusan ahayne kalaam uu rabbi leeyahay uu yahay cid alla ciddii tiraahdo qur-aanku waa makhluuqna waxa weeyaan inuu qofka ku kufrinayo qur-aanku waa la abuuray haddaad tiraahdo sida aniga la ii abuuray yani inuu qofka ku kufrinaayo masaladaas radinteeda ayuu musanifku meeshaan kaga hadlaya qolada tiraahdo qur-aanku waa makhluuq inaysan ahlu sunnaha ka mid ahayn qolada tiraahdo lafdii bilqur'aani makhluuqun qur-aanka markaan akrinayo ku dhawaaqidaas waxaan akrinayaa waa makhluuq qolada tiraahdana inaysan ahlu sunnaha ka mid ahayn qolada saddexaad waa qolada ka istaagtoo tiraahdo makhluuqna ma odhanayo mana ahan makhluuqna maaha ma oranayo qoladaasna ahlu sunnahu ka mid maaha ahlu sunnaha waxay aaminsan yihiin qur-aanku inuu kalaamullahi yahay shayga la akrinayo ee kutubta ku qoran looxaanta lagu qoro qalbiga lagu qaado oo lagu xifdiyo inuu kalaamullahi yahay kalaamka allahna inuusan ahayn makhluuq inuusan ahayn saas ayay ahlu sunnuhu aaminsan yihiin marka musanifku wuxuu leeyahay waalqur'aanu qur'aanka kalaamullahi alla hadalkii wey walaysa bimakhluuqin mid la abuurayna maaha maxaa yeel ilaahay waa khaaliq wey sifadan oo sifatulkalaamna asaga iska leh sifadaasna makhluuq ma ahana lama abuurin walaa yadcufu kama taag daraado ay laa yakaafu ma baqo kama cabsado an yaquula inuu yidhaahdo qofka ahlu sunnaha ihi laysa bimakhluuqin qur-aanku makhluuq ma aha inuu yidhaahdaa kama cabsado kamana qaagdaraado qaala wuxuu yidhi fa ina kalaama allahi alla hadalkiisu laysa bibaa'inin mid ka fog oo ka baxsan minhu allah mid ka baxsan ma uusan ahaanin wey kalaamka allah mid faaruqo oo ka baxsan yahay ma aha walaysa minhu shayun walaysa minhu kalaamka allana ka mid ma aha shayun makhluuqun wax la abuuray ka mid ma aha shay xataa wax makhluuqa kuma dhex jiro makhluuq ma aha wa iyaaka qofka ahlu sunnahu la hadlaya wa iyaaka yacni ka digtoonow waa waan kuu digi axad yaho muslimka oo ahlu sunnaha ihi adiga iyo waxaan idiin kala digayaa wa munaadarata man qof la doodidii aada la doodo kaasoo axdatha fiihi qur-aanka wax kusoo kordhiyey oo kala yidhi waa makhluuq yidhi risaaladan yartaa waxay qoraysaa yacni maaragtay man ajdala minhu bay qoraysaa qofka doodayo oo ka murmaayo qur-aanka dhexdiisa ku murmayo iyo adigaan idin kala digaya saasay risaalada yartaa ay qoraysa marka kaas ayaan adi idinka iyo dadka mubtadicada ah oo qur-aanka wax aynan salafkii iyo ahlu sunnaha aysan aqoonin kusoo kordhiyey ayaan idin kala digi waman qofna waan idinkaga digayaa waan kaaga digayaa qaala yidhi bilafdi lafdi qur-aanka lafdi ku sheegay iyo wagayrihi lafdi waxaan ahayn ku tilmaamay bimacnaa lafdiga waxaa loo jeedaa qofka yidhi لفظي بالقرآن مخلوق دواقد إذا أصلح أن أخرم إياه وأن قرآن كو أخرم إياه ومخلوق قفك يري أدقى أي الذي كان أدقى كان إشك إلى أدقى ومن وقف فيه قفك كجوك شدو قرآن كدحدي شكو استاغو يراهدو فقال يراهدو لا أدري أني ما أوهي مخلوق أم مخلوق ما مثل أبو ريبة قرآنك أو ليس بمخلوق مثل ما أبو رين مثل أبو ريب ماها قفك أرانا ينا ما قرانا وكل استاغي يا يراهدو كان وكاقد دي إشك إلى وإنما هو قرآنك كلام الله الله هذا الكيشيوي فهذا أحد كان أو واقف كأه أو كيستاجي يري قرآن كمخلوق وينا ما أرانيه مخلوق معها ما أرانيه وصل أقول استاجي صاحب بدعة بدعة من صاحب أهوي وقف بدعة مبتدع مثل من أفبو لم يهد قال يري هو قرآنك مخلوق مثل أبو ري وايو لمديه هذا كتوقفته أما قرآنك مخلوق يرو كلا لمديه حيال محاكو ديديو إنا ترى هذا قرآنك وكلام الله إنا ترى هذا ليس بمخلوق محاكو ديديو وإنما هو قرآنك كلام الله ألا هذا الكيشويان ليس بمخلوق وحل أبو رينا معه وهذا صريح مثل أبو رينا معه مركا مسألة ومسألة القرآن وحويان أهل الصنة مذهب كودو ومثل أنصار شيقنيوي القرآن كإنه كلام الله هي إن إلهي سبحانه وتعالى ملك الجبريل أصو ديبي نبي الله محمد مالك ملك الجبريل سو قارسيي وحما صاحبتنا وقرا وكلام الله وي. dadka mubtadacada waxay leeyihiin yani qur'aanka kalaamullahi ma aha yani waxaa ujeeda kalaamullahi hadduu yahay waa makhluuq bay leeyihin waa la abuuray sida annagana loo abuuray ayaa loo abuuray bay leeyihin waktigii salafka ridwaanullahi calayhim intaysan bidcadu imaanin dadka waxay aaminsanaan qur-aanka inuu kalaamullahi yahay lama raacin jirin laysa bimakhluuqin laakiin markii ay muctasiladii iyo jahmiyadii ay keeneen qur-aanka inuu makhluuq yahay markay keeneen oo yidhaahdeen qur-aanka waa makhluuq weeye waa la abuuray markay yidhaahdeen bay ahlu sunnahu lafdigan la yimaadeen ay leeyihiin laysa bimakhluuqin hadalkooda ayay ku radinayaan hadalkooda lagu radinaya laysa bimakhluuqin waxaad ogtihiin arrintan waxay bilaabatay waktigii dowla alcabaashiya ayay qur-aanka inuu makhluuq yahay ayay bilaabeen weliba waktigii ma'muun uu joogay ee raggii muctasiladu ay xoogga yeelatay oo ahlu sunnaha dowladdaas ay maaragtay la dagaalantay wixii ahlu xadiidka ahaa dadkii ahlu xadiidka ay la dagaalantay oo ma'muun ay maaragtay bishir mirriishii iyo mubtadicadiisii nimankii muctasilada ahaa ay inuu inta kitaab qoro qur-aanka inuu makhluuq yahay gobollada loo qaybiyo ay amreen oo marka saa uu fuliyo lagu khasbo dadkii ahlucilmiga ahaa ee muxadisiinta in la yidhaahdo qur-aanka waa makhluuq dad badan ayao ahlu sunnaha ah ayaa ishortaagay saddex yacni khulafadii cabaasiyiinta ahaa ayaa isku xirsaday ma'muun waktigiisii ka soo bilaaw oo bishir mariisi waktigiisi uu joogay muctasim ku xiji waxaa ku xijisaa alwaafiq oo axmed ibn abi du-aad waktigiisi asagana la joogay intaas waxay lahayn qur-aanku waa makhluuq aimada la dilay oo weliba waafiq ou maaragtay gacantiisa ku dilay waxaa ka mid ahaa axmed ibn nasr alkhusaaci ayaa ka mid ahaa sheekhaas oo nin muxadiso weyna gacantiisa ku dila wuxuu leeyahay kafir weyn mar hadduu qur-aanka makhluuq waa dhihi waay markaasuu gacantiisa ku dila isagaa dila marka waagi dambe oo waafiq oo dhintay mutawakil ou yimid imaam axmed raximahullah waktigaa xabsigu ku jiraa waa la garaacaa yani ilaa taqriiban laba sano xabsi buu ku jiray ilaa waxaa la yidhahdaa gacantiisa xataa ay say u garaacayeen ay garabka ka soo fuqday ay dhahaan yani kalambax ay gaartay waxa silsilado lagu xiro dhibaato badanay gaarsiiyey masaladaas darteed aada buu u adkaystay sunnadan oo ugu adkaystay inuu kalaamullaahi yahay marka waagii mutawakil ayaa ilaahay yani sunnadii oo waafajiyey dadkii ahluxadiidka ahaana ayuu ku qancay markaasuu marka ninkaa boqorkaa ahlubidicii marka qanciyey iyo muctasiladii wixii la socdo ahlu sunnahuna markaasi kor usoo kaceen weyaan marka mas'aladaasi qur-aanku waa makhluuq waktigaas ayay maaragtay ayay la yimaadeen muctasiladu la timid jahmiyada sidoo kale bay qabaan inuu qur-aanku makhluuq yahay ashaacirada bacd kuwooda mutaakhiriinta ahna qur-aanka inuu makhluuq yahay qabaan alashaacira haddaad akrisaan kitaabka la yidhaha jawharatu tawxiidka sharaxiisa sunuusiyaha sharaxiisa haddaad akrisaan khariidat lbahiya sharaxeeda ibraahim albayjuri ou leeyahay markaad akrisaan waxaad ku arkaysaan inuu isbaatinayo qur-aanka inuu makhluuq yahay qur-aanka inuu makhluuq yahay ayuu isbaatinayo markaasuu leeyahay dalabatul cilmiga unbaa lagu khasishaaye cawaamu nnaas looma sheego ardayda maaragtay in gooni loogu khasisho loo sheego baa la rabaa ayuu odhanaya marka mas'aladaas ahlu sunnuhu waxay ka qabaan qur-aanka inuu maaragtay kalaamullaahi yahay uusanna makhluuq ahayn walidalika imaamu shaafici raximah llahu marku la dooday ninkii alxabsu lfardi ninka la yidhaahdo xabsu lfard waa ku gaalaysiiyey markuu qur-aanku waa makhluuq la soo istaagay oo munaadara uu la sameeyey wuxuu yihi kafarta billahi alcadiim allihii weynaabaad ku gaalooday buu ku gaalowday buu ku yidhi marka a'imadu sidaas bay ahaayeen imaamu axmed ibni xambal markuu maaragtay kuwan ka hadlayo aad buu u radin jiray marka waxyaalaha lagu radiyay qur-aanka waxa la in waxa la akrinayo lafdiga qur-aanka qolada odhanaysa lafdi bilqur'aani makhluuq waxa lagu radinayo inuusan makhluuq ahayn lafdiga lagu dhawaaqayo markaa tiraahdo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaan alraxiim maaliki yowmi ddiin wax shay makhluuqa ma waa kalaam ullahi wey inuu yahayna waxaa tusinaysa aayadda fi suurati tawba ku jirto allah wuxuu leeya wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah haddii yani nin mushrikiinta ka mid ihi yani amni oo ku weydiista inaad badbaadiso ood ammaan siiso ood ilaaliso oo ku weydiistaa waxaa weye waad ilaalinayo amnigiisaad qaadaysa xataa yasmaca kalaam allah marka yuu ka maqlaya kalaam allah kalaamka ilaahay so markii la akriya maaha wuxuu maqlayo shayga masmuuca ahoo oo yani qaarigu uu akrinayo baa kalaamullahi ah marka sidaa darteed yani qur-aanka waxaa la yidhaahdaa waa kalaamullah sidaas ayaa la yidhaahdaa qoladaa marka lafdiyada la yidhaahdo imaam axmed wuxuu ku tilmaamay dadka ugu xun asnaafta kuwa ugu xun maya kuwa waa qisada u jeeda kuwa ka istaago yidhahdo qur-aanku makhluuq ma aha inuu yahay in kale aniga ma ogi hadalkaasi xataa kuwa kale inay kasii xun yihiin jahmiyiin inay yihiin ayuu isbaatiyaa weeyaan wuxuu leeyahay hum ladiina waa qisada waxaa la yidhahdaa hum aladiina yazcumuuna ana alqur'aana kalaam ullah waxay sheeganayaan qur-aanka waa kalaam ullah walaa yaquluuna hayru makhluuqin hayru makhluuqin qur-aankana makhluuq ma aha yani ma odhanayaan markaasuu yihi hum sharu lasnaafi wa akhbatuhaa kuwa ugu xun kuwa yidhi waa makhluuq iyo kuwa yidhi maaragtay waa lafdi bilqur'aani makhluuq kuwaana kasii xun u odhanaya wey kuwaas ugu sii xun buu odhanaya marka wuxuu leeyahay sida alimaam alaajuri fii kitaabihi shariica uu kusoo guurinayo can abi daauud sajistani wuxuu leeyahy qaala samictu axmed ibna xambal su-ila axmed ibna xambal oo la weydiiyey baan maqlay hal lahum ruksa an yaqula arajulu ana alqur'aana kalaam alqur'aanu kalaam ullahi tacaala uma yaskut wuxuu leeyahay wax rukso ah ma leeyihiin qofku inuu yidhaahdo qur-aanku waa kalaam ullah haddana uu iska aamuso markaasaa imaam axmed wuxuu yidhi walima yaskut oo muxuu aamusayaa markuu qur-aanka kalaamullahi yidhahdo muxuu uga aamusaya laanna mubtadicada waxay yidhahdaan waa makhluuq bay yidhahdaan muxuu uga aamusaya markaasuu yihi walowlaa maa waqaca fiihi annaasu kaana yasachu sukuut haddayna jiri lahayn waxa ay dadku maaragtay ay hadda la yimaadeen oo ku dhaceen oo waa makhluuq qur-aanka ay yidhahdeen aysan jiri lahayn inuu aamusahay suuragal bay noqon lahayd oo ka aamusi lahay leanna waktigii horeba saxaabada waktigeedii ma aynan jirin qur-aanka inuu kalaamullahi yahay bishaa la ogaa markaasuu yidhi walaakin xaytu takallamuu fii ma takallamuu markay ku hadleen wixi ay ku hadleen oo yidhaahdeen qur-aanku waa makhluuq ay yidhaahdeen liayi shayin laa yatakalamuun maxay ayagana u hadli la'yihiinoo ay u odhan la'yihiin hayru makhluuqin maxay u dhihi la'yihiin laysa bimakhluuqin qur-aanku makhluuq ma aha maxay u odhan waayeen marka mas'aladan qur-aanka yacni qofka yidhaahdo ma garanayo inuu makhluuq yahay in kale aniga ma ogi culummadaas waxay culummadu waxay ku tilmaamaan inuu sida imaamu axmed inuu jahmiyiinta ka mid yahay inuu jahmiyiinta ka mid yahay ayuu maaragtay ay sheegaan weeyaan sida cabdullaahi ibnu ibnu imaam axmed oo kitaabkiisa assunna uu ku leeyahay waxaa la weydiiyey yani dadka waaqifada la yidhaahdo ayaa wax laga weydiiyey kuwa yidhaahdo anagu ma garanayno inuu qur-aanku makhluuqiya inuusan ahayn ma garanayno ayaa wax laga weydiiyey markaasu wuxuu yidhi alqur'aanu kalaam ullah caza wajalla yani may waxaa la yidhi waxay leeyihiin kuwa yani qur-aankan laa naqulu hayru makhluuqin ma oranayno laa naqulu hayra makhluuqin ma oranayno markaasuu sheekh yani imaam axmed wuxuu yidhi qofka yidhaahdo hadalkaasi yani dadka mubtadicada ayuu ka mid yahay mubtadic ayuu noqonaya bal waa wuxuu leeyahy fahuwa jahmiyun jahmi buu noqonayaa buu leeyahay marka bal mar yani mararka qaarkood wuxuu yidhi hum sharu min aljahmiya xataa jahmiyiinta kuwaasa ka shar badan marka qur-aanka ee aan akrinayno waa kalaam ullahi subxaanahu watacaala makhluuqna ma aha waa taas sheekha meesha uu masalada kaga hadlayo weeyaan a'imo fara badan ayay maaragtay yani culummadii a'immadeenna salafka ahaa ridwaan ullahi calayhim waxay kaga hadlaan qur-aankan inuusan yani makhluuq uusan ahayn ayay aada u sheegaan masalan hadda risaaladeenaan hoos wadaadka muxaqiqa wuxuu leeyahay isagoo kasoo guurinaya imaam bukhaari kitaabkiisa khalqu afcaal alcibaad wuxuu leeyahay yani camar ibni dinaar camar ibni dinaar baa wuxuu odhanaya waxaan soo gaaray adragtu asxaaba anabiyi sala allahu alayh wasalama faman dunahum mundu sabciina sana waxaan soo gaaray nebiga asxaabtiisii iyo dadkii taabiciinta ahaa ilaa toddobaatan sano aan la joogay waxay odhan jireen allahu allahu alkhaaliqu wamaa siwaahu makhluuqun waalqur'aanu kalaam ullah minhu kharaja wa ilayhi yacuud qur-aanka waa kalaam ullah ilaahay baa ka bilowday asagana maarata marna ka zuuli maayo wey ilaahay baa ku sifaysanaya kalaamkaas wey marka mas'alada kalaamka waxaa la yidhaahdaa waa mas'alada sifaadka ficliga ka mid ah sifaadka ficliga ahee la sameeyay ka mid tahay oo ikhtiyaariga ah allah markuu doono u hadlaa sow doono u hadlaa yacni maaragtay waxa weeye waa yacni mas'aladaas waa mas'ala waxaa la yidhahdaa masaa'il waxaa la yidhahda waxay ka mid tahay afcaasha ikhtiyaariga ah oo allah sow doono uu yeero markuu doono ayuu hadlaa weya qur-aankana waa kalaamullahi wey marka a'imada wax badan bay maaragtay imaamu maalik oo kaleeto hadda muxaqiqeena wuxuu soo guurinaya inuu leeyahay qofkii yidhaahdo qur-aanka waa makhluuq yidhaahdo in la garaaco oo la xabiso oo xabsiga lagu hayo ilaa uu ka dhinto saasoo kale buu maaragtay ayuu imaam axmed oo ajuri kasoo guurinaya weyaan masaladaas marka masalat lqur'aan waxa weye ahlu sunnuhu sidaasay ku tageen wey sheekuna madhabkii ahlu sunnaha ayuu isbaatiyey inuu qur-aanku kalaamullahi yahay makhluuqna uusan ahayn fikrada kale wuxuu leeyahay waliimaanu biاlru'yati ywma alqiyaama kama ruwiya can الnabiyi salى اllahu alayh wasalam min alaxaadiid الصaxaaxi wa ana الnabiya salى اllahu alayh wasalama qad ra'aa rabbahu fainahu ma'huuru can rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalama صaxiixun rawaahu qataadatu can cikrimata can ibni cabbaasin ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه بدعة ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا حسيخ ليهي مسألة قرآن كمركو كسوة بحي مسألة الرؤية وهذه انت لقلايا أركتنا إله سبحانه وتعالى ضدك المؤمنين تأه أي الله أرك الدونان جنر إكو أرك الدونان وحوليهي قصوش السنة وحاكمدة الإيمان بالرؤية aragtida ilaahay subxaana watacaala in la rumeeyo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ilahay la arki doono kamaa ruwiya can nabiyi sala allahu alayh wasalam min alaxaadiid saxiixay sida nabiga looga wariyey axaadiis saxiixa looga wariyey yani maaragtay in ay dadka muslimiinta mu'miniinta ahlujannaha ilahay arki doonaan qeybtaas wuxuu kaga hadla ru'yadii ilaahay subxaana watacaala yowma alqiyaama la arki lahaa halkan wuxuu ku daray sheekhu masaladan uu kaga hadlayo وأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام قد رأى ربه ربه سعيو أركي وأدوك أركيب لي فإنه أرن كاسي إنه نبي أو أركي آه الله مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أي لبسه قولي صحيح ولي هذا يعني ما هذا صحيح لبسه قولي مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح صحيح حديث صحيح على شو قوريه رواه رواه قتادة عن عكرمة قتادة بن الدعامة السدوسي أيا لقوريي عن عكرمة مولى ابن عباس أيا لقوريي عن ابن عباس عبد الله بن عباس بارن أمارة حديث كاس وريني وسنده سند كخلا ورواه الحكم بن أبان حكم بن أبان وحال ابن جدعان أيا أشجر ورينيه وحونا كورنا عن عكرمة عن ابن عباس يعني وحو لسمية قتادة ولسمية حكم سيدو كان هذا نوحا ورنا رواه علي بن زيد علي بن زيد عن يوسف بن مهران أي كوري البصري عن ابن عباس عبد الله بن عباس وكورنا إمام أحمد مركو حور والحديث عندنا حديث كان أكتانه على ظاهر سيدو ياي أي كدينينا على ظاهر بن دينينا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني على ظاهري إنه إلهي أركب أديري ناوي سيدا نبي كتمد عليه الصلاة والسلام والكلام فيه إن لقاها الله أو لفسره أو رؤية نحن لانا بدعة غيب لي وبدعة وحصول أو لكيري وحيدتك أهل سنو يقينين معه ولكن نؤمن به والرمينينا كما جاء على ظاهره sida daahirkiisa xadiidka ku timid baan u rumaynayna walaa nunaadiru fiihi axadan qofna kula doodi mayno qofaan kula doodaynana lama arka buu leeyahy laba qaybood wey wuxuu musanifku ka hadlay waa laba qaybood wey qaybta hore waa ru'yada dadka mu'miniinta ay arkayaan allah maalinka qiyaamaha masaladaasna waa mas'alo aysan ahlu sunnahu isku khilaafsanayn wey mas'alo ahlu sunnahu isku khilaafsanayn waxa ru'yada ilaahay khilaafana ay yihiin dadka ahlu bidaca ah ayaa ru'yada ilaahay khilaafo oo matala muctasilada ay u horeyso ayaa diidaan aragtida ilaahay subxaana wa tacaala waxa diido jahmiyada way diidaan muctasilada way diidaan ashaaciradu ayagu ru'yadu maadaama nusuusta aynan inkiri karaynin ru'yada waa ogolaanayaan laakiin jihaday diidayaan jiho in laga arko ilaahay ayay diidan yihiin ahlu sunnada waxay rumaysan yihiin jihat alculuwi in ilaahay ay arki doonaan nusuusta marka ru'yada ilaahay ku timid aragtidiisa inay dadka mu'miniinta arki doonaan waxa weeyaan waa nusuus aada u badan wey qur-aankao kale ilah allah wuxuu leeyahay yani fi suurati yunus liladiina axsanuu lxusnaa wa ziyaadatun uu rabbi leeyahay ziyaadadaas culammada waxay ku fashiraan annadaru ilaa wajhi illahi alkariim dadka mu'miniinta alxusnaa bay leeyihin jannay leeyihin wa ziyaadatun dheerina way leeyihin dheeraad bay leeyihin dheeraadka waxa waa arkidda allah ay arkayaan marka ilaahay arkaa subxaana wa tacaala nicmadii ay haysteen oo dhan waa halmaamaya ru'yada ilaahay baa kala qaalisan kala weyn wey marka macnahaas waa lagu fas yani xadiidka aayaddaas way tusinaysaa waxaa kaloo tusinaya aayadda fi suurati alqiyaama ku jirto wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira maalintaas qiyaamaha dad badan oo mu'miniinta ah mu'miniinta ahlu jannaha ah wejiyadoodu waa ifayaan waa dhaldhalaalayaan barwaaqana ka muuqatay khayrka jannada ilahay nicmadii ayaa ka muuqanaysa rabbigeedana way fiirinow ilahay leeya ilaa rabbihaa naadira allah ayay eegaysaa ay fiirinaysaa ay ku raaxaysanayaan waxaa ka mid ah aayadaha loo deliishado imaamu shaafici aimo badan ay u deliishadaan waxaa ka mid ah qiyaamaha markii la tago allah kufaarta wuu iska xijaabaa yani maaragtay allah wuu iska xijaaba kallaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun allah ma arkaan rabbigooda waa laga xijaabaa kuwa kufaarta iyo halkaa waxay ka qaadanayaan mu'miniinta inaan laga xijaabayna ay arkayaan ayaa laga qaadanaya mar haddii kufaartii laga xijaabay mu'miniinta laga xijaabi maayo allah way arkayaan oo way ku raaxaysanayaan aragtidiisa sidaa darteed axaadiista ka waramaysa ru'yada aaday u badan tahay yani waxaa ka mid ah xadiidkii jariir ibni cabdillaahi albajali oo bukhaari iyo muslimba ay warinayaan nabigeedna uu yihi inakum satarawna rabbakum yowma alqiyaama kamaa tarawna kamaa tarawna hada alqamara laa tudaamuuna fii ru'yatihi waxaad arkaysaan yacni rabbigiina ayaad arkaysaan sida dayaxa oo afar iyo toban jooga aad u aragtaan iyadoo aan laydinku ciriirinaynin aragtidiisa dayaxa marku uu maaragtay bartamaha bisha taagan yahay ee afari tobnaad uu kaamil uu yahay qof ciriiri aragtidiisa qofkaa ciriiri gelinayo lama arko war hebeloo iga wareegaan dayaxa fiiriye ninku aada dhihi karta male qof walbaa markuu saa ujeedo uu arkaya saasoo kale bay rabbi subxaana wa tacaala ay ugu arkayaan buu leeyay xadiidkaas xadiidkaas baa ka mida oo jariir jariir ibni cabdillaahi uu warinayo bukhaari iyo eyr muslim iyo keyrkiiba ay warinayaan waxaa ka mid ah riwaayaad kale oo isku dhow dhow yihiin xadiid kale oo abu hurayra oo warinayo isagana imaam muslim abu daawud iyo keyrkoodba ay warinayaan wuxuu maaragtay yani nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam saxaabadaa waxay weydiiyeen anaraa rabbanaa caza wajalla yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha rabbigeenna ma arki doonaa yani rasuulkii allow markaasuu yihi hal tudaaruuna fi ru'yati shamsi fi dhahira laysat fiihi laysat fii saxaaba yani ma laydinku dhibaa aragtida qoraxda oo maaragtay aan wax daruura aan lahayn daruur qarinaysa aynan jirin aragtideeda aada aragtaan weliba maalin maalin weyntii aada aragtaan ma wax dhibaa jiro oo laydinku dhibay markaasuu yihi qaaluu laa qaala hal tudaaruuna fi ru'yati alqamari leylata albadri laysa fii saxaaba mar labaaduu weydiye wuxuu yihi dayax oo afar iyo toban joogo bedr baa marka la yidhahdo afar iyo tobnaadka wey oo wax daruura oo ka xigta aysan jirin ma wax dhibaa ciriiri iyo dhibaato laydinku dhibaya miyaa jiro markaasuu qaaluu laa markaasuu waladii nafsi biyadii laa tudaaruuna fii ru'yatihi ila kamaa tudaaruuna fii ru'yati axadihima haddaanba laydinku dhibayn allah aragtidiisana dhib ka arki maysaan sidaasaad u arkaysaan weeyaan axaadiista marka aada iyo aad ayay u badan tahay waxaa ka mid ah xadiidkii suhayb ibnu sinaana suhayb ibnu sinaan ayaa ka mid ah oo imaamu muslim iyo tirmidi iyo nasaa-i kulli ay warinayaan wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam idaa dakhala ahlu ljannati aljanna ahlu jannaha markay jannada galaan yaquulu allahu tabaaraka wa tacaala allah baa wuxuu leeyahay turiiduuna shayan aziidukum waxaan idiin kordhiyo oo aad doonaysaan ma jirtaa waxaan idiin ziyaadiye ma jirtaa nicmadii markii la siiyey maxaan idin kordhiyaa idin ziyaadiyaa markaasuu fa yaquuluuna ahlu jannai waxay odhanayaan alam tubayid wujuuhana allahayo miyaadan wejigeenna nuurinin oo wejigeenna kuwa ifaya aadan ka dhiga nuurayo alam tudkhilna aljanna watunjiina mi wa tunjiina min annaar jannadii miyaanadna gelinin naartana aadan naga ilaalinin ood naga badbaadinin markaasuu marka intay yidhaahdaan fayakshifu alxijaaba allah wuxuu iska faydaa xijaabkii ayaga iyo allah iyo addoommadiisa ku kala dhex jira mu'miniinta ayuu faydaa famaa uctuu shay-an axaba ilayhim min annadari ilaa rabbihim caza wajal yacni maaragtay markii allah ay wejigiisa arkaan shay yacni la siiyo oy kaga jacayl badan yihiin aragtida allah ma jirto wax kasta nicmo kasta waa halmaamaya allah aragtidiisa ayaa wax walba kaga weyn weeyaan marka axaadiistaas aada bay u badan tahay waxa inkirana waa ru'yada jahmiyada iyo dadka lamidka muctasilada ayaa inkiro walidalika hadda kitaabka kishaafka la yidhaahdo oo zabakshari uu leeyahay markuu aayaddan ka hadlayo maaragtay walamaa jaءa muusa limiiqaatina wa kallamahu rabbuhu qaala rabbi maxayd aayadda ii sheega arinii andur ilayka qaala rabbi arinii andur ilayka qaala lam taraanii walakin انdur ilى اljabali fain istaqara makanahu fasaufa taraanii falama tajalaa rabuhu liljabali jacalahu daka waqara muusa saciqa marka aayaddaas wuxuu leeyahay waxay leeyihiin muctasiladu waxay qabaan buurta oo bani aadamkii ka weyn markuu rabbi u tajaliyo istusay ayay buurtii baabaaday sida marka bani aadam ku arki kara lama arki kara bay leeyihiin allah lama arki karo jannada xataa lagu arki maayo aakhare lagu arki maayo bay leeyihin waxay kaloo u daliishanayaan qaala lam taraanii lamtaasay waxay leeyihiin waxay faa'iidaysaa ta'biid wax la yidhahdo weligiina arki maysaan abad ima arkaysaan way bay leeyihin xagga luqada marka mas'aladaasi sax ma aha inaysan sax ahayn ko waxaa u daliila codsiga oo horta nabiyullaahi muusa oo weydiistay weydiisashada oo weydiista lafteedu waxay ku tusinaysaa ru'yada ilaahay inay mumkin tahay had haddayna mumkin ahayn maba weydiisteenba laakiin adduunka looma ogolaanin nusuusta kale marka tilmaamaysa aakhare in lagu og loo ogolaado ee dadka mu'miniinta arki doonaa mas'alada lantana waxay kaga jawaabaan ibnu malik baa ka mid ah ragga ka jawaaba kitaabkiisa alkaafiyat ashaafiya uu leeyahay kitaab alfiyaho oo maarata luqada ah ayuu leeyahy waxaa u jira saddex kun oo beyd sheekha alfiya iskale saddex kun oo beyd buu kitaabka ku ururiyaa waxaa ka mid ah hadallada ku ridin jiray markuu leeyahay lanta ta'biid bay faa'iidaysaa wuxuu leeyahay waman ra'a annafya bilan mu'abbada fa qawlu hurdud wa siwaahu facdudaa buu odhanaya yani wuxuu leeyahay qofka ra'yiyeeyo ictiqaadiyo lan inay abadnimo faa'iidayso waa nin luqawiyo taqaanaana ibnu malik alandolosi macruuf waa wuxuu leeyahy qofka ictiqaadinaya lan inay abadnimo faa'iideynayso tuur hadalkiisa buu leeyahy marka waxaan taa ahayn qaado inaysan ta'biid faa'iideyneynin qaado ta'biid ma faa'iideyso weyaan marka ru'yada oo inay ilaahay dadka mu'miniinta arkayaan ah maalinka qiyaamaha ah waxa weeye waa axaadiista ka hadlaysahay aad bay u badan tahay qur-aankana waa ilahay waa ku sheegay madhabka ahlu sunnahuna waa kaa weya midda labaado musanifku meesha kaga hadlay aragtida nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu allah ku arkay adduunka masaladaas waa mas'ala mukhtalafa ah masala oo mutafaq ahlu sunnaha dhexdooda ma aha cabdullahi bni cabbaas baa sanadka dhan uu ku wareegayaa waa ujeedaan isagaa laga warinaya cabdullahi bni cabbaas wuxuu leeyay waa arkay ru'yada cabdullahi bni cabbaas uu sheegay waa ru'ya mutlaqa hadda aragti mutlaqaa la sheegay xageebuu ku arkay ma indhahuu ku arkay ma qalbiguu ka arkay lama sheegin mutlaqaa la yidhahda laakiin riwaayaad kaloo cabdullahi bni cabbaas ka sugnaaday ayaa jiro inuu leeyahay ra'aahu bifu'aadihi maratayn qalbigiisa uu rabbigiisa ka arkay in la yidhahdo nabiga calayhi salaatu wasalaam ee aragtida ma aha walidaalika ayuu ibnu xajar alxaafid ibnu xajar yani maaragta wuxuu leeyahay jaaءat an can ibni cabaasin akhbaaru mutlaqa wa akhbaaru muqayada waxaa ka timid laba riwaayo oo midna ay mutlaq tahay oo aan meesha uu ku arkay aan la sheegin midna ay muqayad taho wax lagu xiray markaasuu yihi fayuxmalu fayajibu xamlu mutlaqiha calaa muqayidiha marka waxaa la rabaa midka mutlaqaa in muqayadka lagu xambaayo haddii riwaayada ibni cabaas la qaado waa in la yidhaahdaa yani qalbigiisuu ka arku yidhi tan kalena ru'yo caadi buu sheegay ru'yadaa marka nebiga uu adduunka ku arko la sheegayo waa qalbiga in la yidhaahdo weeyaan sidaa darteed yani culammada ewaxa waxa dadka ka soo horjeedo oo nebiga ma uusan arkin odranayso caaisha radi allahu canha caaisha nebiga waxay leedahay ilaahay ma uusan arkin adduunka kuma arag masruuq ibn alajdac ayaa wuxuu weydiiyey caaisha radi allahu canha iyo wuxuu weydiiyey hal ra'aa muxamedun rabba caaisha waa zawji nabiy sala allahu alay wasalam nabiyullaahi maxamed rabbigiis adduunka ma ku arkay caaisha waxay tihi laqad qafa shacrii mima qulta yani tinahaygaa istaagay xaabdaydii baa istaagtay hadalka adiga aada leedahay darteed bayda istaagtay ayay tiri uma qaala man xadaa man xadaaka ana muxameda ra'aa rabbahu faqad kadab qofka kuu sheego oo ku yidhaahdo nebi moxamed baa adduunka ku arkay rabbigiisa been buu kuu sheegay buu odhanaya حديث كاس إمام البخاري إمام مسلم أثر كاس إمام أحمد وورنا يا ويا حيلا قفك كيرا هذا أدونك وكوارك بين بقوشة وحسا أكون شيء بيرا مركز الصحابة اللي لمنا رأي بك لقى عبد الله بن عباس أساس وقبا عايشة أساس قبتا مركز علماء وحيليهين شيخ ناصر الدين الألباني تعليق إنسان رسالة إنسان أو عقيدة تحاوية تعليق وكل سميه مركو كهذا يحولي قلت وأما روايته وأما, وأما رؤيته تعالى في الدنيا أركتنا الله أدونك إنه كأركأه يعني نبي الله محمد فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح نبي وحو حديث صحيح كل شيء أن أحدا منا لا يراه حتى يموت حديث الإمام مسلم هي في صحيح قوة لنا يقولي إنه سنقف نأسا أركيني ayuu nabiga axaadiis saxiixa kaga sugnaatay ilaa qofka mu'minka uu dhinto adduunka inuusan ku arkaynin markaasuu wuxuu leeyahay wa amaa huwa nafsuhu calayhi salaatu wasalaam dadka amaga inaan arkayninba waa xadiidkaas sugay soo maha aan adduunka lagu arkaynin amaa nabiga calayhi salaatu wasalaam falam yarid fii ihbaatiha lahu maa taquumu bihi lxuja inuu nabiga adduunka ku arkay wax xujaahoo yani loo daliishan karaahin lama arka buu leeyahay بل قد صح عنه الإشارة إلى نفيها نبي وحالة كأن صحري ديد أو ديد حين سئل عنها مركي لويديي قولي ربي قال ما أركتي مركاسه حول نور أن أراه حديث اسمه مسلم أولنا نور الله هو نور أن أراه سيلا أركك ما أركك كروي ما أنا أركك كروي مركاسه حول ومع ذلك مركي عن أرنتاس قبل نبوي جزمت السيدة عائشة بنفيها كما في الصحيحين وهذا هو الأصل وهذا هو الأصل فينبغي التمسك به هذا كاس أي ما ارتليه شيخ ناصر الدين الألباني عائشة وركي أي أصل كأه حديث كاس النبي قال إنه إنكري با كتمت marka iyada in hadalkeeda la qabsado ayaa sax buu leeyahay oo ah inuusan nabiga adduunka uusan ku arkin Allah subhanahu wa ta'ala marka mas'alada marka oo arkida ah oo inuu maaragtay allah uu adduunka nabiyullaahi maxamed ku arkay sida mas'alada ru'yada aakharo mutafaq ay u tahay maahe mas'alada waa laisku khilaafay laakiin tarjiixa waxaa la rajaxay in aanan allah adduunka aanan lagu arkin weeyaan oo nabigana uusan ku arkin dadka kalena iska badaaba inuusan ku arkin taasaa raajixa weeye qaala almusanif raximahu allahu والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن, فلا يزن جناح بعوضة وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته مصنفك رحمه الله الإمام أحمد رحمه الله usuusha sunnadu ay leedahay oo ahlu sunnahu ay ictiqaadsan yihiin oo u diinka markuu ka warramayo waxaa ka mida buu leeyahay aliimaanu bilmiisaan yowma alqiyaama wa min usuuli sunna aliimaanu bilmiisaan yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha ah miisaan in uu jiro oo allah oo khalqigiisa miisaamayo rumaynteeda la rumeeyo ayaa usuusha ahlu sunnaha ka mid ah miisaanka wuxuu ka mid yahay waxyaalaha qaybiyaadka ah oonan garanaynin kayfiyadiisa laakiin in la rumeeyaahay ay waajib tahay kamaa jaa-a sida uu aharkii xadiidkii ku yimid nebigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam yuusanu alcabdu yowma alqiyaama addoonka maalinta qiyaamaha waa la miisaanaa markii asaga miisaan la saaro falaa yazinu janaaxa bacuuda alle agtii miisaankiisu lama mid noqonayo kaneecada garabkeeda waa kasii liidanaya uu ka miisaan yaraanaya weyaan marka kaas baa ka mida buu leeyahy wa tuusanu acmaalu lcibaadi addoonkii waa la miisaamaya marka labaad acmaashiisina waa la miisaamaya wa tuusanu waxaa la miisaami acmaalu lcibaadi addoommada waxa ay sameeyaan oo malaa'igtu ay ka soo qortay xafadada ah kutubtii lagu soo qoray ayaa iyagana miisaan la saaraya kamaa jaa-a fi اlathari sida axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ku timid waaliimaanu usuulu sunnaha sunnada usuusheeda waxaa ka mid ah aliimaanu bihi miisaankaas rumayntiisa la rumeeyo watasdiiqu bihi in la rumeeyo oo qalbiga laga jasmiyo laga goosto iyo waxaa ka mid ah walicraadu can man radda dalika qofka miisaanka in qiyaamo la ismiisaamayo oo addoonka la miisaamayo camalkiisa la miisaamayo qofka radiyaahi oo diido in laga jeesto ayaa iimaanka usuusha iimaanka ka mid a maxaa yeele waa min ahlilbidac ayuu ka mid yahay mar hadduu axaadiista radiyo marka ka jeesashadiisa qofkaa laga jeesto ayaa usuusha ahlu sunnaha ka mid ah weeyaan wa tarku mujaadalatihi qofkaas nusuusta inkiray oo miisaanka inkiray oo diiday la doodistiisa lala doodo oo laga tagaahi ayaa usuusha ahlu sunnaha ka mid ah usuulu sunna taasaa ka mid ah musanifku meeshaan wuxuu ku sheegay almiisaanu yowma alqiyaama aliimaanu bilmiisaani yowma alqiyaama maalinka qiyaamaha in la ismiisaamayo oo miisaan uu jiro miisaankaas waxa weeye saddex buu ka kooban yahay hadda musanifka annaga labuu noo sheegay midda koowaad waxa weeye addoonka laftiisaa la miisaani qofka laftiisa ayaa la miisaamaya uma waxaa la miisaamayaa camalkiisa uu samaystayna waa la miisaani suxuftii malaa'igtu ay soo qortayna waa la miisaamayay kutubtii ay malaa'igtu ka soo qortayna waa la miisaani miisaankaasaa la saaraya usuusha marka ahlu sunnaha taas baa ka mid ah xadiidkan uu sheikhu ishaarayo yuusanu lcabdi yowma alqiyaama falaa yazinu janaxa bacuuda uu leeyahay wuxuu ishaarayaa musanifka xadiidka yani imaamu lbukhaari imaamu muslim ay warinayaan oo muttafaq calayhiga ah xadiidu abi hurayra ayay ayuu ishaaraya oo nabigeenna uu yidhi calayhi salaatu wasalaam inahu layati rajulu sami inahu laya'ti arajulu alcadiimu alsamiinu yowma alqiyaama فلا يزن عند الله جناح بعوضة وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا يعني وحو ليهي حديث كاش نبينا عليه الصلاة والسلام وحو ليه مالك قيامها وحال لا إيماني ولكينيا من وين وبورا يا مارتا او مارتا شكل جسمك اللي في ريو هذا قيمة بديهي فمالك قيامها لكيني markii miisaankii la saaro yani nin khayr lama ahayn oo la qiimeeyo la miisaamo waxa weeye laa yazinu cinda allahi janaaxa bacuuda tanaaco garabkeed alla agtiisa qiimo uu kala yeel la leeyahay lama arko miisaankiisa aada u liitaa eber wey waxaa la mid uu yidhi aayadan ayuu yidhi akhriyi haddaa rabtaan falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasna suurat lkahfi ku jirto dadka mujrimiinta ee kufaarta ihi allah subxaana wa tacaala agtiisa wasni iyo qiimo ay kala yihiin lama arko weeyaan in maaragtay midda midda dambe uu leeyay watuusanu acmaalu lcibaadi kama jaaa fi lathari waxyaalaha la miisaamayo waxaa ka mid ah camalka qofka uu la yimaado camal camalka uu samaysto waa la miisaamaa wuxuu ishaaraya xadiisu lbitaaqa ayuu maaragtay ishaaraya in qofka qiyaamaha markuu tago la miisaamaya camalkiisa uu la yimid taasuu ishaaraya waxa weeye xadiidka xadiidu lbitaaqa waa taqaanaan imaamu axmed iyo tirmidi ibnu maaja ay warinayaan xadiidu abd cabdillaahi ibn camr ibn alcaas radi allahu canhuma nabigeena wuxuu leeyahay calayhi الsalaatu wasalaam in allaha caza wajala yst yani yukhalisu ow yastakhlisu rajula min ummati calaa ru'uusi اlkhalaa'iq allah maalinta qiyaamaha wuxuu soo saaraa dadka dhexdooda markii qiyaamo laiskugu yimaado buu nin nin buu ka soo dhex bixinayaa yowma alqiyaama xarasaat alqiyaama nin baa lasoo saaray markaasaa fa yunsharu lahu aw fa yanshuru lahu tiscatan wa tisciina sijilla allah baa wuxuu usoo saarayaa sagaal iyo sagaashan buug oo diiwaano oo dawaawiina oo camalkiisa uu ku qoran yahay baa la keenay kullu sijillin maddulbasar mid kasta kulligii diiwaan kasta kulligii markii waxa ku qoran la fiiriyo intuu la egyahay araggaaga meeshuu ku dhamaado fiiradaada meesha ku dhamaato ayuu ku qoran yahay ayaa ayaa cala sijilliga uu ku yaallaa wey uu la eg yahay markaasa waxaa la leeyahay dunuubtiisa markii la yidhaahdo buug kastaa sagaal iyo sagaashankaa markii la furo waxa ku qoran uu arko oo la qirsiiyo baa su-aal la weydiin oo laleeyahay atunkiru min haadaa shay-an wax miyaad ka inkiraysaa waxan camaasha kuugu qoran dawaawiintan sagaashan iyo sagaalka ihi wax miyaad ka inkiri adalamadka adalamadka katabat alxaafiduun malaa'igta idii wax qoraysayee xaafidiinta miyay ku dulmiyeen su-aashaasaa la weydiinaya markaasuu leeyahay laa yaa rab allah yow ma aynan i dulminin markaasuu allah leeyahay alaka cudurun aw xasana wax cudurdaara oo maanta aada cadaab kaga fakato ama xasano wanaag aho rabbi uu kugu naxariisto ma haysataa markaasuu fa yabhatu arajulu ninkii wuu wareeri markaasuu fa yaquulu wuxuu odhanayaa yani y laa yaa rabbi buu leeyahy wax aan haysto oo xasanaa ama cudurdaari ma jiro markaasaa allah wuxuu leeyahy balaa ina laka cindanaa xasana ina laka cindanaa xasanatan waaxida waxaa agteenna ku leedahay hal xasana ayaad samaysatay wanaag baad samaysatay baa leeyahy laa dulma alyawma calayka maanta lagu dulmin maayo laguma dulminayo markaasaa fatukhraju lahu bitaaqatun fiiha ashhadu an laa ilaha ila allah wa ana muxamadan cabduhu warasuuluh waxaa loo soo saaraa yani bitaaqa warqad yar oo ay ku qoran tahay shahaadateynka ay ku qoran tahay ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah keliya ay ku taallo baa loo soo saaray markaasaa waxaa la leeyahay kaana baa laleeyahay ama axdir wasnak axduruuhu baa laleeyahay kaana ama wasankaadii la imo ha lagu miisaame bitaaqadaa la siiyey baa laleeyahay kaana la imo tanaad wadata xasana ahayd markaasuu su-aal weydiinaya allahu weydiinaya oo leeyahay fayaquulu yaa rabbi ma hadihi albiطaaqatu maca hadihi sijillaat bugaagtan mid walbaaba ilaa fiiradeyda meesha ku dhammaato uu la eg yahay bitaaqadan yartaa haddii la miisaamo oo labada kafadood la saaray maxay ka tari waxba kama tarayso sagaal iyo sagaashan diiwaan oo kafad la saaray bitaaqadaanna kafad la saaro maxay taraysaa buu yidhi maxay ka tari markaan aad soo baxsho ilaada hadalkaasu istiqraab buu uleeyahay arrintan markaasaa fa yuqaalu waxaa lagu odhanaya inaka laa tudlamu lagu dulmin maayo lagu dulmin maayo markaasaa fa tuudacu sijillaatu fii kafa waalbitaaqatu fii kafa bitaaqadii yartaada laa ilaha ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna maxamadu rasuulullah ku qornayd baa kafadii miisaanka mid kamida la saari sagaal iyo sagaashankii maaragtay kutub dawaawiintii diiwaanadiina kafadda kalea la saaraya markaasuu nabigu yidhi fataashat isijillaatu wahaqulat albitaaqa waxaa fududaaday oo kor noqday sagaal iyo sagaashankii waxa way miisaankooda waa khafiifay waxaa raajix noqday bitaaqadii laa ilaha illa allah muxamadu rasuullah ay ku qornay maxaa yeele markaasuu nabigu yidhi walaa yadqulu shayun bismi illaahi araxmaan araxiim allah magaciisa shay la jidkiisa ka cuslaan karaa ama ka raajix noqon karaa ma jiro lamid noqon karaahi ma jiro weeyaan marka in camalka qofka uu sameeyo la miisaamayo taasaa ka mid ah waa la miisaami allah subxaanah wa tacaala fi suurati alambiya wuxuu ku leeyahy wanadacu almawaasiina alqisطa liyowmi alqiyaama falaa tudlamu nafsun falaa tudlamu nafsun shay-a wain kaana midqaala xabatin min khardalin ataynaa biha wakafaa bina xaasibiin waxaan dejinaynaa miisaaniyaashii cadliga ahaa oo aan wax dulmiya dhexdooda ku jirin ayaan maalinta qiyaamaha dadka dhexdooda yeelaynaa markii cid walba la miisaamana camalkiisa la miisaamo malaa'igtii waxay ka soo qortay la miisaamo falaa tudlamu nafsun shay-a naf waxa la dulminaayo ma jirta buu rabbi leeyahy naf waxay samaysata laga dulminayo xasano laga nusqaaminayo uu la yimidna ma jirto shay-a uusan la imaanin oo dusha laga saarayana lama arko wixii isaga uu la yimid shar iyo khayr baa loo miisaami weeyaan markaasuu rabbi yiri wain kaana midqaala xabatin min khardalin ataynaa biha wakafaa bina xaasibiin waxa la yani camalkiisa uu la yimid haba noqdo khardalka geedka la yidhaahda qadarkiisa oo kale waa xabad oo xabadda sisinta kasii yar oo kale hadduu camalkiisa oo khayra la yimaado iyo shar oo la yimaado waa loo xisaabinayaa laga dulmin maayo allahna wuxuu leeyahay kuwo ku filan baa nahay xisaabintaasi weeyaan marka waxyaalaha la miisaamayo camalkaada wanaagsan waa la miisaamaya dikriga aada la timid xusnu lkhuluqa dabeecadaada wanaagsan kulli miisaankii barinta kuu gelaya waa camalkii saalixa ahaa wey allah yani maaragtay nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu oranayaa yani maa min shayin yuudacu fi lmiisaani adqalu min xusni lkhuluq dabeecadda wanaagsan wax ka wanaagsan oo xagga miisaanka ka cuslayn badan ma jira maalinta qiyaamaha ah shay miisaanka ka cuslayn badan dabciga wanaagsan iyo khuluqda ayibka ah lama arko miisaanka iyadaa aada u raajixin badan dabeecadda wanaagsan oo khalqiga ilahay kula dhaqanto akhlaaqda wanaagsan waxay tahay waxyaalaha miisaanka cusleeyay ka mid tahay waxaa ka mid a dikriga sidoo nabiy llaahi maxamed noo sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay xadiidkaas bukhaari iyo muslim way warina xadiid abi hurayra wuxuu nabigeena leeyahay kalimataani khafiifataani cala alisaani haqiilataani fi lmiisaani xabiibataani ila araxmaan subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim dikriga oo qofka uu ilaahay xuso labadaa kelimo subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim waxyaalaha miisaanka kordhiyo ayay ka mid tahay miisaankaad raajix ka dhigaan waa laba kelimo oo carabka ku fudo waa laba kelimo oo allah uu jecel yahay waa laba kelimo oo haqiilataani fi lmiisaan ah xagga miisaankana raajix ku ah ku culus weeyaan marka dikriga kullama qofka uu badiyo oo allah subxaana wa tacaala xuskiisa uu badiyo waxa weeye miisaankiisa inuu raajix noqdo ayay sabab u noqonaya weya khaasatan labada kelimo uu nabigeena noo sheegay calayhi salaatu wasalaam masaladan marka sheikha muxuu meesha ugu qoray masalat lmiisaan in acmaasha la miisaamayo qofka la miisaamayo kutubtii iyo saxaf wixii la keenay la miisaamayo sababka musanifka meeshaan u keenay oo caqiidada ahlu sunnaha ugu daray ahlubidaca inkiro dadka ahlubidaca ayaa inkiro oo yidhaahdaan wax jira wax ka jira ma laha mar haddayba nebigii ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam qur-aanka ay ku sugan tahay miisaan yacni maaragtay wa caqiidadiiba ka mid tahay hadday marka inkiraan waxa weeye shay ahlu sunnaha caqiido u aho iimaan yani maaragtay caqiido u aho sunnadoodii ay ku dhaqmayeen ah ayuu qofkaasi inkiray wey sidaa darteed ba marka culammada in la rumeeyo ay meesha ugu isbaatiyeen maxaa yeelay waxaa inkiro fir firqada la yidhahda almuctazila iyo kuwa mutakalimiinto falaasifada ah qeyb ka mid a ayaa miisaanka inkiraya caqligay ka horgeynaya maxaa yeelay yani dadkaas oo muctasilada iyo kuwa caqlaaniyada la yidhaahdo caqligay nusuustooda u bandhigayaan wixii caqliga waafaqo waa qaadanaya wixii caqliga uu leeyahay maarata waxaan suuragal maaha waa ka tegayaan masala waxay leeyihiin acmaashu waxa weye waa acraad card bale card waxaa la yidhahdaa waxaan la taaban karin oo macno ah macno wa waxaan la arki karin camalkan qofka uu sameeyey waa carad bay leeyihiin yani shay la taaban kara maaha la arkayo jis jis jirra sida miiskan iyo bani aadamka la taaban karoo kale ma ahan bay leeyihiin marka shay shay carad ah oo aan la taaban karin oo shay macno ihi sheebaa loo miisaamaya sheebaa loo miisaami karaa bay leeyihiin yacni caqligooday waa adeegsanaya allah subxaana wa tacaala shayga caradka iyo kan jismiga la yidhaahdaa alcardu waaljawhari waxbay yidhaahdaane waa iskugu mid ba wax ayaga waxaas waxa weeye falaasifada iyo waxaasa keeneen weeyaan marka arrinkaas waxa weeyaan sida cabdilghani almaqdashi kitaabkiisa alictiqaad fi liqtisaad aliktisaad fi lictiqaad oo kusoo guurinayo ayuu wuxuu leeyahay kelimadaas ayuu muctasilada ka sheegaya uu leeyahay ayaga ayaa inkiro oo odhanaya waa shay carad ahoo macno ahoo aan la taaban karaynin sidaa darteed suuragal maaha in miisaanka waxaan jirin la saaro hawo ah in la saaro maaha marka caqligooda wax ku qiyaaseen nusuustana caqligooda waa khilaafsan tahay marka waxaa la rabaa qofka ahlu sunnaha dadka ahlu sunnahiihi inay nusuusta siday tahay u qaataan musanifka arrintaas sidaasu u keenay weeyaan wuxuu leeyahy waaliimaanu bilmiisaani yowma alqiyaama min usuuli sunna waxaa ka mid ah aliimaanu bilmiisaani yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha in miisaanka la rumeeyo sida afaartaas ku timid kama jaa yuuzanu alcabdu yowma alqiyaamati falaa yazinu janaaxa falaa yazinu janaaxa bacuuda wa tuuzanu acmaalu lcibaadi kama jaa fi lathari kuwaasoo dhan hadalka in la rumeeyo ayaa nusuustaasay tilmaamaysaa markaasuu waliimaanu bihi nusuusha waxaa ka mida miisaankoo la rumeeyo watasdiiqu bihi yani maaragtay rumayn la rumeeyo oo qalbiga laga jasmiyo cid alle ciddii markay radisoo tira sida muctasilada iyo bacdu almutakalimiin oo yidhaahdaan waxaan macquul ma aha in laga tago laga jeesto walicraadu caman radda daalika qofka radiya inaad ka jeesato iyo inaadan la murmin mujaadaladan hore kusoo marnay sheikh uu kasoo hadlay khusuumaadka iyo dooda aana baatilka ah inaad qofka uu ka fogaado bal ahlu bidaca inuusan la murmin wa tarku mujaadalatihi la doodistiisa inuu ka tago saasuu musanifku leeyahay wy وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان والإيمان به والتصديق به حمسنف كليه أصوش أهل سنة وحكمها أصول سنة أصوش وحكمها أن الله الله تعالى سريه يكلم العباد أدوامه إن الله لي يوم القيامة مالت القيامة ليس بينه وبي ليس بينهم وبينه ayaga iyo allah ayadoo uusan dhexdooda ahayn tarjumaan qof mutarjam ah oo u kala tarjamayo maxaa yeel ilahi isagaa khaaliqu lugaat ah luqooyinka isagaa abuuray addoommada asaga addoomo u yihiin cid tarjamo uga baahan yaha lama arko qof walba ilaahay hor istaagay marka wal iimaanu bihi in alla la hor istaagayo oo alla la hadlayo addoonka isagoon wax yani tarjumaan u dhexeeyaha aysan jirin rumaynteeda la rumeeya usuusha ahlu sunnaha ka mida watasdiiqu bihi sidoo kalewa inuu rumeeyo unbaa la rabaa weya marka musanifka arrintan wuxuu ku isbaatinayaa xadiidkii imaamu albukhaari imaamu muslim ay warinayeen xadiid cadiy ibni xaatim radia allahu canhu ayay ka yani xadiidkaas ayuu ishaarayaa xadiidka nafkiisii wuxuu ahaa nabigeenu wuxuu yihi maa minkum min axadin ilaa sayukallimuhu rabbu laysa baynahu wa baynahu tarjamaan mid idinka idin ka mida ma jiro ilaa allah buu la hadli doonaa rabbigiisa maalinka qiyaamaha ah ayadoo wax tarjamaana oo allah iyo addoonkiisa u dhexeeya unan jirin cid u ka tarjamaysa isan jirin marka qof walbaa allah buu hor istaagi markuu allah hor istaagana rabbibaa subxaana wa tacaala xisaabinayo marka sidaa darteed inay caqiidada ahlu sunnaha ayay ku daraan maadaama nusuustaas ay ku sugnaatay in allah addoomada uu la hadlayo adduunka allah subxaana wa tacaala ambiyadiisa ayuu u waxyoodaa kaliimullahina waxaa ahaa nabiyullaahi muusa aakhara qof kasta mu'minka ah axad kastoo joogo xisaabta markuu rabbi xisaabinayo waa uu la hadlay aakhara markii la tago cid walbaaba rabbibuu la hadlaya masaladaasna sheekha meeshuu ku isbaatiyey waxaa kaloo ka mid ah waliimaanu bilxawdi وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته عرضه مثل طوله مسيرة شهر آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه أسوش أهل السنة وحكمده الإيمان والإيمان الرومين بالحوض حوضك ودركي النبي عليه الصلاة والسلام للرميه وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك والنبي الله محمد إنه ليه حوضا درب ليه حوض يعني مارة وادي وين أبدياءه ولي أي كعليا دبكوي إنه ليه يوم القيامة مالت قيامها الله باشيه سبحانه وتعالى تريد عليه أمته أمد النبي محمدنا ويأروري شايو وحي علي شاه xawdkaas ayay ka cabaysaa maalintaas waa u aroorayaan way cabayaan weyaan carduhu xawdka nebiga waxa weeye balarkiisu mithlu tuulihi dhirarkiisoo la mid yahay yacni zaawiyooyinkiisu waa siman yihiin weyaan zaawiyooyinkiisu waa siman yihiin balarkiisa iyo dhirarkiisa waa isku mid wa waa isku mid weyaan aaniyatuhu weelasha koobabka lagu cabaya iyo weelasha la darsanayo iyo oo ilaahay oo u diyaariyey xawdka lagu cabayo ka cadadi nujuumi samaa'i samada samada xidigaheeda oo kale xidigaha samada tiradooda oo kale bay la mid yihiin yani xagga waxaa lagu shabahaya xagga kafrada iyo kafarabadnida ayay la mid yihiin weelasha lagu cabayo xidigahoo kale bay la mid yihiin yani maaragtay ay koobabkaas xagga tirada kala mid yihiin calaa maa saxad bihi lakhbaar sida ay yani akhbaarta axaadiistii nebiga ay ku ansaxday ay ku sugnaatay min gayri wajhin weliba hal dariiqa keliya aan ahayn awjuh fara badan iyo dariiqooyin fara badan ay ku timid axaadiista xawdka weeyaan marka axaadiista xawdka الحوض وأوبيجا إلهي نبي الله محمد وهو كرامي أسوأ خاص كأهويا إلهي أسيي حوض كالنبي عليه الصلاة والسلام حديث تأو نبي كجو الرمي عليه الصلاة والسلام علماء روح كتب المامان اللي جالس حد التواتر آدنا أترى بدلت متواتر إليته أصحاب النبي أو حوض كالكلية نبي حوض يصور شيء علماء روح كتب المامان بضع وثلاثون صحابيا طور إيه صد صحابي inay nebiga ka warisay xawdka ayay tilmaamaan weyaan ayay culammadu sheegaan weyaan marka xawdka nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa nabiy llaahi maxamed ku karaameeyey sida alimaamu taxaawi caqiidadiisa mashhuurka uu ku leeyahay waalxawd aladii akramahu allahu tacaala bihi khiyaatan liummatihi xaqun webiga xawdka darkaas oo allah uu ku karaameeyey yacni nabiyullaahi maxamed uu ku karaameeyey oo ugu karaameeyey waxa weeyaan ummadda inay gargaar ugu noqotaani xawdkaas waa mid xaqa wey wax baatila ma aha culammada marka waxay ugu daraan xawdka nebiga rumayntiisa la rumeeyo caqiidada ahlu sunnaha waxay ugu daraan mubtadicada qaar kamida ayaa inkiro sida khawaarijta iyo bacdu almuctasila ibn xajar casqalaani sida uu soo naqlinaayo fii fatxi ilbaari ayuu kusoo guurinaya marka madhabka ahlu sunnuhu ay leeyihiin waxa waaye aliimaanu bilxawd nebigu inuu dar leeyahay in la rumeeyo in la rumeeyo weeyaan waa madhabka ahlu sunnaha sababtu waxa weeye xadiid aada iyo aada u tiro badan oo mutawaatir ah ayaa ku soo aroortay waxaana nebiga loo siiyey karaameyn ilaahay subxaana wa tacaala asaga u karaameynayo ummadiisana u karaameynayo ummadiisana uu ku ikraamayo oo khiyaatan ay u noqonti gargaar uga dhigayo xawdka sidaa ogtihiin markii yani maaragtay allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy ina suuraddan ina acطaynaaka alkawthar fasalli lirabbika wanxar ina shaani'aka huwa labtar kawtharkaas xawdka nebiga lagu fasiraa calayhi salaatu wasalaam xawdka nebiga darkiisa webigaa ay ka cabayaan biyihiisu yani waxaa la yidhaahdaa caanaha way ka cad yihiin waa ka caddaa badan yihiin xagga odeeyga uu leeyahay biyahaasi miskiga waa ka caraf badan yihiin weelasha la darsanayo koobabkana waad aragteen yani kacadadi nujuumi samaa buu ku tilmaamay sheekha aan soo aragnay waxaa weye nusuusta waxay tilmaamaysaa xawdka nebiga qofkii hal mar cabaahi weligii inuusan oomaynin xadiidka imaamu albukhaari imaamu muslim xadiidu cabdillahi bni camrin radi cabdillahi bni camr ibni caas radi allahu canhuma wuxuu leeyahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam xawdii masiiratu shahrin aniga xawdkayga bil inta qofka uu socdo oo kale ayuu jiraa buu leeyahy bil inta loo socdoo kalea loo socon wa zawaayaahu sawaa zaawiyooyinka yani maarata zaawiya waxaa la yidhahdaa meesha angalka la yidhaahdo ee gurigan oo ka kooban yaha la yidhaahdaa zaawiyaadkaasi waa siman yihiinoo mid mid ka dheer ma jiro wamaauhu abyadu min allaban caanihiisuna waxaan u jeedaa biyihiisuna caanaha waa ka caddaan badan yihiin wariixuhu atyabu min almisk caraftiisa udeyga uu leeyahay miskiga waa ka caraf badan yahay wa kiisaanuhu ka nujuumi samaay koobabka iyo yacni maaragtay waxaa lagu cabayo weelasha lagu cabayahay xidigaha samada ku yaallo oo kale bay lamid yihiin xagga tirada markaasuu nabigu yidhi man yashrabu minhu falaa yadma'u abada qofkii hal mar ka cabo weligii oomi maayo buu yihi nabiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiid imaam axmed oo warinaya fii musnadihi can anas ibni malikin radia allahu canhu anas wuxuu leeyahay akfaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ikfa'a nabigeenna baa lulooday xoogaa hurdo yaroo lulo ah ayaa qabatay farafaca ra'sahu mutabasima madaxuu nabiga kor usoo qaaday isaga oo dhoo la cadaynayo oo ilkaha caddaynaya sidii axad qoslayo kale imaa qaala lahum wa imaa qaaluu lahu waxaana kala garanayn uu leeyahay inuu nebiga dadka u sheegay iyo inay ayagu nebiga ku yidhaahdeen hadalka ay weydiiyeenoo lima daxigta ay yidhaahdeen maxaad u qosashay yani maxaad u dhoolla caddaysay ayay weydiiyeen faqaala rasuulu llahi sala allau alay wasalam nabigaa wuxuu yidhi inahu unzilat calaya aanifan suuratun faqara'a alkawthara xataa khatamaha waxaa la igu soo dejiyey hadda wakti dhow suurad baa laigu soo dejiyey markaasuu ina acطaynaka alkawthar ilaa uu dhameeye buu akhriyey uma qaala lahum markuu suuraddii dhameeyey ayuu nabigu weydiiye o yidhi hal tadruuna ma alkawthar kawthar waxa la yidhahda ma garanaysaan muxuu yahay ma taqaanaa qaaluu allah warasuuluhu aclam annaga ma garanayne allah iyo rasuulkiisaa garanaya markaasuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam huwa nahrun acطaaniihi rabbi caza wajalla fi ljanna calayhi khayrun katiiru taridu calayhi ummatii yowma alqiyaama aaniyatuhu cadadu lkawaakibi يختلج العبد منه منهم فأقول يا رب أمتي فيقال لي إنك لا تدري ما, ما أحدث بعده حديث كاشي وحديث صحيح حويان وحولي هو كوثر وحالي لهذا وولي إلهي أنا أو إسيي أو جنة دحدي إذا كجره أو ربي أو يالي خير آدو تربلا أو دحدي سيالي ومدى إذا معلنت قيامها أي أروري سو أي علي سو معلنت قيامها weelasha lagu cabaahi waxa weeye xidigaha cadadkooda oo kale la mid tahay marka xawdkaas nabiga calayhi salaatu wasalaam dadka ahlu bidaca ah qofka bidca la yimaado looma ogolo waa laga celiya siduu nabigu noo sheegay yukhtalaju alcabdu minhum yani waxaa la yidhaha waa lasoo jiiri ikhtilaajki waxaa la yidhaha alijtidaabu waalintisaac waa la jiiraya addoonka addoon baa in inuu cabuu rabaa qof baa imaanaya markaas markaasaa la jiiri markii laga saaro xawdka inuu cabo loo diido oo malaa'igta ay u diido ayaan waxaan odhanay yaa rabbi ummati ummaddayda yani buu ka mid yahay yani huwa min ummatii qofkaan loo diidayo ummaddayda buu ka mid yahay baan odhan markaasaa laleeyahay fayuqaalu lii inaka laa tadrii ma axdatu bacdik waxa ay gadaashaada bidco la yimaadeen ay ku dhaqmeen oo ummadda ugu yeereen oo ayagu ku camal faleen gadaashaa ay soo darasiiyeen ma garanaysid sidaa darteed baa suxqa laleeyahay waa la fogeynayaa weeyaan marka xawdka nabiga calayhi salaatu wasalaam axaadiis aada iyo aada u tiro badan sidaan sheegnay ayuu yacni maaragtay nabigeena calayhi salaatu wasalaam laga wariyaa axaadiistaasna waa mutawaatir saxaabo aada u badanaa warinaysa weeyaan xawdka marka sidaa darteed yacni waxa weeyaan dadka ahlu bidaca ah sida aan soo sheegnay yacni muctasilada iyo maaragtay qaar kamida iyo khawaarijtu waxyaalaha ay inkiraan ay ka mid tahay mar haddii ahlubidixi ay inkireen culammada ahlu sunnaha ah caqiidadoodii ku dareen in caqiidada la barta inay ka mid tahay inuu qofka ogaado marka qofka hadduusan kutubahan culammada ay akriyaan ay qoreen culammada ahlu sunnaha ay qoreen hadduusan akrinin si sahlan inuu maaragtay bidcadii u qaato ayaa la arkaa hadduusan aqoonin midaa mubtadica u imaanayo markaasuu leeyahy ruuxaas wax kama jiraan si caqligaadaba ka hor imaanaysaa buu kuleeyahy waxaan wax la aqbali kara ma aha markaasaa laga yaaba qofka inuu rumeeyo si sahlan marka uu ku dhumo ayaa dhici karaysa weya musanifku wuxuu leeyahy raximah llah waliimaanu bicadaabi alqabri usuusha sunnada waxaa ka mid a aliimaanu bicadaabi alqabri cadaabu lqabriga rumayntiisa la rumeeyo wa ana hadihi lumma ummaddan yani ummatu maxamed loo jeedo tuftanu in la fitnayn doono fii qubuuriha la imtixaani doono fitnadu waa bimacna imtixaan wa ay tumtaxan in la imtixaani doono fii qubuuriha qubuurteeda markii qofka qabriga la geliyo in su-aalo la weydiinao la imtixaani doono wa tus'alu la su-aali doono ayaa caqiidada ahlu sunnaha ka mid a maxaa la weydiini can aliimaani waalislaam iimaankaa wax lagaa weydiinay islaamnimadiiba wax lagaa su-aalayo qofka laga weydiinay markaasaa laleeyahay man rabbuhu baa la weydiini waman rabbuhu baa la weydiin buu yidhi rabbigiisa waa kee waman nabiyuhu nabigiisa waa kee allah miyuu caabudi jiray mise aaliha kale nabiyullaahi maxamed ma rumeeyey mise ma una rumaynin diinkiisii i sunnadu la yimid maku dhaqmayo ma qaatay mise waa radiyey waa la weydiinaya waya'tiihi waxaa u imaanay qofkaasi munkarun wa nakiirun labadaa malag oo magacooda la yidhaahdo munkar iyo nakiir ayaa qiyaamaha ugu imaanayo qabriga dhexdiisa uga imaanayo kayfa shaa kayfa shaa allahu caza wajal allah sidau doono ayuu ugu keenayaa allah baa wax ilaahay doono wey allah baa sidau doono kayfiyadoo rabo ugu keeni wa kayfa araada iyo sidau allah doono subxaana wa tacaala ayuu rabbi maaragtay u imaanayaan malaa'igtaasi ay ugu tegayaan qofkay u su-aalayaan usuushaas marka waliimaanu bihi cadaabulqabrigii iyo su-aashii qabriga rumaynteeda la rumeeyaa usuusha ahlu sunnay ka mid tahay waatasdiiqu bihi rumayn la rumeeye baa ka mid ah yacni qabriga qofkana lagu jannayn karo laguna naari karo lagu su-aali karo malaa'igtaas munkar iyo nakiir la yidhaahdo ay weydiinayaan waa usuusha ahlu sunnaha ayay ka mid tahay wey wuxuu musanifku meesha u keenay ahlubidaca ayaa inkiro waxaa inkiro jahmiyiinta jahmiyada ayaa inkirta weeyaan arrintan oo waxay leeyihiin wax la yidhahdo cadaabu lqabri ma jiro walaa suaala munkar su-aalu munkarin wa nakiir munkar iyo nakiir wax la yidhaahdana oo dad weydiinayana ma jira bay odhanayaan weeyaan marka calaa kulli xaalin waxay leeyihiin yani wuxuu alimaamu taxaawi raximahu raximahullah caqiidadiis wuxuu kusoo guuriya markuu caqiidada ahlu sunnaha ka warramayo wuxuu leeyahay wa bicadaabi alqabri yani waxaan rumaynaynaa cadaabu lqabrigi yaa loo rumayni liman kaana lahu ahl ahla qofka liman kaana lahu ahlun qofka ahalka uu ahee mutaystay in la ciqaabo lagu cadaabo qabriga baan rumaynaynaa buu hadalkaasuu odhanaya tacliiqa uu sheekh maxamed naasir iddiin ilalbani uu ku leeyahay caqiida taxaawiyaha tacliiqaadka uu saaray wuxuu leeyahay yacni min alkufaari wa fusaaqi lmuslimiin dadka qabriga lagu cadaabayo gaaladaa ka mid ah dadka muslimiinta ah dadkooda fusaaqda fisqiga la yimid ayagana qabriga waa lagu cadaabaya wuxuu yidhi walawalu maqtuucun bihi mansuusun calayhi fi lqur'aan in kaafirka yacni maaragtay la cadaabaya waxa weeye qur'aanka lagu caddeeyey waana wax go-aan waay maxaa yidhi ilaahay fircawni markuu ka hadlayo adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaabi samayn annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiya wa yowma yaquumu lashhaadu sama maxay ahayd ayadii ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وتاس وياه النار يعرضون عليها نار أيا الله سو بندقا غدوا وعشية قبل يكون حجرا قرب إيه صبح با نار تاس الله بندقا مركاسا يعني ما أنت قيامها مركي لقارنا وحالي أدخلوا آل فرعون أشد العذاب عذاب كاس وين أيا لوق الدين كهر يعني ما أنت نار تاس الله سو بندقا وعذاب القبر جي وياه marka cadaabu qabriga wuxuu leeyahay waa maqtuucun bihi mansuusun calayhi fi lqur'aan qolada kalena oo fusaaqda muslimiinta ah mansuusun wa huwa mansuusun calayhi fi axaadiida kaiira balagat xadda tawaaturi buu odhanaya yani waxa weeyaan nusuusta tilmaamayso dadka fusaaqdaa in qiyaamo qabriga maxaan u jeeda qabriga in lagu cadaabayaahi axaadiista ka waramaysa xadda tawaaturi gaarta buu leeyahy sida uu shaarixa taxaawiyaha iyo keyrkiiba ay sheegaan marka waxaa la rabaa in la ictiqaadiyo oo la rumeeyo cadaabuulqabriga inuu jiro su-aalulqabrigana ay jirto baa la doonayaa weeyaan ma banaana marka annaga nooma banaana kayfiyada inaan raarraadino leanna qayb buu naga yahay ma ogaan karnaa caqligeedna kuma ogaan karno kayfiyadiisa yacni qaabka loo su-aalayey waxa ay tahay iyo sida uu qofkan malaa'igta u imaanayaani annagu ma naqaano laakiin waan rumaynaynaa maadaama nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu noo sheegay weeyaan sidaa darteed buu nabigeenna calayhi salaatu wasalaam cadaabalqabriga ka magangeli jiray cadaabalqabriga rasuulka calayhi salaatu wasalaam aad ayuu uga magangeli jiray ilaahay buu ka magangeli jiray oo weydiisan jiray inuu rabbi ka badbaadiyo marka ma sahlana wuxuu dhihi jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam istajiiruu billahi min cadaabi alqabri fa ina cadaaba alqabri xaqun sheekh naasir diin alalbani xadiidkaas wuxuu kusoo saaraya saxiixadiisa uu kusoo saaraya weeyaan wuxuu leeyahay allah ka badbaado weydiista inuu idinka nabadgeliyo cadaabuulqabriga inuu idinka badbaadiyo maxaa yeelay qabriga oo dadka lagu cadaabaa waa shay xaqa weeyaan saasuu odhana weeyaan wuxuu leeyahay xadiidu baraa ibni caazibin radi allahu canhu imaam axmed iyo keyrkiiba ay warinayaan abu daawuudi ay warinayaan asalkiisana maaragtay u ku yani waxaan ujeeda ay warinayaan wuxuu rasuulku leeyahay ista istaciiduu billahi min cadaabi alqabri allah cadaabu lqabriga ka magan gala ayuu yihi maratayna oo halaatan laba jeer ama saddex jeer ayuu hadalkaa ku celiyo yihi istaciiduu billahi min cadaabi alqabri cadaabu lqabriga ka magan gala ayuu yihi markaasu uma qaala wuxuu yihi isagoo ducaysanayo allahuma inii acuudu bika min cadaabi alqabri ayuu nabigeena yihi ilaahu waxaan kaa magangelaya cadaabta qabrigaan kaa magangelaya saddex jeer oo ku celceliyey ولذلك دعادي أو نبري نبي عليه الصلاة والسلام كسقناتي وتشهد كاللقو أخريه أفرت إلهي إذا جمع ينقل عذاب القبر يا كمدة عذاب جهنم عذاب القبر آه، فتنة المحيا والممات إنه قفك إلهي كما ينقله عيال الرباوية مركع وحوي حديث البخاري مسلم كسبنا حديث عائشة نبي حول إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور حالي وحيودي إن قبور تلعيدكم امتحاني دوره لحدي يدل بسؤال دوره تيمر على كبوها تنوى سؤال شيوي حديث كده رأي جابر أو مارت معروف كهذا قرن إنسان قف كمركي قبر قال جيو هذو مؤمن يهي هذو كافر منافق يهي با سؤالها أنا الويدين من ربك ومن نبيك وما دينك بعد سؤاله هذه أوسن سدح لا أقون أوسن أدونك كبرن أوسن قرنين ومنافق وها ها ها بون أرن هذو مسلم أها مؤمن أها وقرن ينا wuxuu leeyahay rabbigaygu waa allah allah wey nebigayguna waa muxamed diintayduna waa islaamka buu odhanaya waa qiraya markaasaa laleeyahay yani qabrigiisa loo furayaayo nam saalixan la odhanaya nam noomat alcaruus saasaa la leeyahay labada malag ee su-aasha weydiinayso in la yidhaahdo labadaa malag munkar iyo nakiir in la yidhaahdo sheekh naasir din alalbani wuxuu ku taxsiininayaa silsiladiisa saxiixada ayuu xasan uga dhigaya wuxuu leeyahay xadiidkaas rasuulku ka warina calayhi salaatu wasalaam idaa qubira almayitu ataahu malakaani aswadaani asraqaani yuqaalu liaxadihima almunkar walaakharu nakiiru markii qofka qabriga la geliyaa laba malag oo madmadow oo indhahooda bulu gulu bulu buluug oo yahay ama madow oo yahay baa imaan midkood la yidhaahdo munkarkan kalena nakiir la yidhaahdo ayaa imaanaya weeyaan markaasay su-aasha weydiinayaan oo ay su-aalayaan yacni qofkaas man rabbuka waman nabiyuka wamaa diinuk su-aalahaas ayay maaragtay ay weydiinayaan weeyaan marka cadaabu lqabriga iyo su-aalu lqabriga oo qofka la su-aalaa waxa weeye waa shay ahlu sunnaha ay ictiqaadsan yihiin wey walidalika cabdulghani almaqdasi kitaabkiisii aan hadda soo sheegnay aliqtisaad fi اlictiqaad wuxuu leeyahay marka usuusha ahlu sunnaha ka waramayo walimaanu bicadaabi اlqabri wuxuu leeyahy walimaanu bicadaabi اlqabri xaqu waajibu wafardu laazimu buu leeyahy wakadalika alimaanu bimas'alati munkari wanakiir markuu cabaar soo wadana sidaasuu odhan wuxuu yidhi qabriga in lagu cadaabo cusaada mu'miniinta ah amase kufaarta in lagu cadaabayahay waa shay xaqoo waajib ah oo fard laazima weeyaan sidoo kaleeto wuxuu leeyahay mas'alada munkar iyo nakiir ay dadka weydiinayaanna waa shay xaqahoo sugan wey oo iyadana usuusha ahlu sunnaha ka mid ah weeyaan